بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan ku soo jirnay barnaamijkeeni taxanaha ahaa yaan ka digtoonaanaa waa qeybtii labaatanaad weli waxaan ku jirnaa fitnadii aan ka hadlaynay xadiidkii muslim uu wariyey yaan hadda ka hor soo sheegnay oo usaama ibnu zayd mar dagaal loo diray uu qof towxiidsaday oo laa ilaaha illaahu yiri uu dilay oo rasuulkuna sala allahu alay wasalam uu aada uga xanaaqay oo isaguna kolley usaama uu ku cudur daaranayo maaragtay wuxuu iska ilaalinayay dilka uun oo towxiidsigaasu daacad kama ahayn rasuulkuna ku yiri sala allahu alay wasalama oo maxaad qalbigiisa u jeexi weyday ilaa aad ka ogaato inay dhabka ahayd in kale markaasaa dhowr jeer uu rasulka sal ku celceliyey sideed ka yeeraysaa laa ilaaha illa allah anaa maalinka qiyaamo su-aal baa jirta oo hadalkii wuu ku celceliyey rasuulku sal ll ly slama ilaa usaama uu yiri waxaan jeclaystay inaanan islaaminba maalinkaa ka hor sida rasuulku sal sl hadalka ugu adkeeyey abu dabyaan oo ruwaaddii xadiidka ka mid ah ayaa wuxuu leeyahay sacd ibn abi waqaas baa wuxuu yidhi isagoo maaragtay ku cibro qaadanaya wixii usaamo ku dhacay dee usaamana aada buu maaragtay ugu intifaacay xanaaqii rasuulka sal slam iyo hadalkii lagu adkeeyey sidaa darteed fitnooyinkii iyo dagaaladii muslimka ka dhex dhacay usaama waa uu ka fogaan jiray qolana lama aanu u jirin markaasaa sacd ibn waqaas oo haddee marka cali bin abi taalib laga soo reebo ugu fadliga badnaa saxaabadii waagaa joogay markii fitnadu ay dhacaysay yaa wuxuu leeyahay wa ana wallaahi laa aqtuluhu xataa yaqtulahu dulbutayn aniguna qofna dili maayo buu leeyahay ilaa usaama uu wax ka dilo dulbutayn baa la dhihi jiray macnaha waa macnaha calool weynaa iyo waxaasay leeyihiin nin baa marka sacad wuxuu ku yidhi xadiidka muslim baan weli ku jirnaa mogta waa xadiis dheer alaysa qad qaala allah miyaanu allah oranin la dagaalama ilaa fitna laga waayo sacad baa wuxuu yidhi faqad qaatalnaahum xataa lam takun fitnatun waan la dagaalanay gaaladii ilaa fitnadii meesha ka baxday wa anta wa asxaabuka turiiduuna an nuqaatila xataa takuuna fitna adiga iyo kooxda kula socotaahi waxaad doonaysaan inaan dagaalanno si fitna u dhacdo marka saxaabadu sidaas isaga ilaalin jireen fitanka ka qeyb qaadashodooda dadkana uga digi jireen kuwa ku maman fitanka iyo arrimaha noocaas oo kaleana ay uga naseexayn jireen kuna tuhmi jireen inay doonayaan fitno iyagoo le fitnaan zuulinayna bukhaari baa saxiixiisa wuxuu ku wariyey laba nin yaa ibnu cumar u yimid waqtigii ibnu zubayr ay fitnadu jirtay markaasi waxay ku yidhahdeen labadaasi ina annaasa qad sanacuu maa tara ibnu cumarow dadku waxay ku dhaceen waxaad u jeedo wa anta ibnu cumar ibni alkhadaab adiguna waxaad tahay cumar ibnkhadaab wiilkiisi yacni nin maqaam ku lahaa tahay muslimiinta dhexdooda saaxibkii rasuulkana waa tahay sal nin saxaabiyana waa tahay de markaa waxay ishaarayaan dee yaa kaa fadli badan adiga famaa yamnacuka an takhruj maxaa kuu diidayaa inaad soo baxdo oo aada hawsha qabato macnaha yani ummaddii madax u noqay leeyihin taasoo ay ka dhalanayso hadde kolley inuu dagaalamo markaasuu wuxuu ku jawaabay ile waxay yihahdeen maxaa kuu diidaya inaad soo baxday yihahdeen moogta markaasuu wuxuu yidhi waxaa ii diidaya ana allaha xarama calaya dama akhi lmuslim waxaa ii diidaya arrinkaa inaan howlaha dhex galo in alla uu iga xarimay oo iga xaaraantinimeeyey dhiigga walaalkayga muslimka ah ninkiiba wuxuu ku yidhi ma waanu allaah oranin waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna la dagaalama ilaa fitna laga waayo oo aanay fitna dhicin wayakuuna addiinu kulluhu lilaah daacada dhammaanteedna iyo diinku uu uga sugnaado allah ibnu cumar baa wuxuu yidhi annagu gaalada waan la dagaalanay xataa lam takun fitnatun ilaa fitna laga waayey oo ay baaba'day wa kaana addiinu lilaah diinkiina alla uu sugnaaday iyo taacadiiba wa antum turiiduuna an nuqaatila xataa takuuna fitnatun wayakuuna addiinu ligayr illah idinkuna waxaad doonaysaan inaan dagaal galno ilaa fitna ay ka dhacdo oo balaaya dhacdo muslimku maaragtay kala irdhoobo oo fitna ay dhacdo daacadiina ay allah waxaan hayn ay u sugnaato warka ibnu cumar iyo warkii sacd ibnu waqaas say isugu egyihiin bal fiiri asxaabadu hal meel bay ka biyo cabeen bukhaari sidoo kale wuxuu wariyey in uu nin u yimid ibnu cumar markaasuu wuxuu ku yidhi yaa abaa cabdiraxmaan kunyadii ibnu cumar baa abu cabdiraxmaan ahayd moogta alaa tasmacu maa dakara allahu fi kitaabihi wain taa'ifataani min almuminiin iqtataluu ibnu cumar wuxuu ku jiray moogta saxaabadii ka fogaatay fitanka oo aan dagaalada ka qeyb gelin ninkani marka wuxuu ku leeyahay war ibnu cumarow ma waadan maqlaynin wax alla uu ku sheegay kitaabkiisa wain taa'ifataani min almuminiin iqtataluu haddii laba kooxood oo muminiintii ka mid ihi ay dagaalamaan marka maxaa kugu diidaya buu maaragtay leeyahay inaad dagaalanto sida alla kitaabkiisa uu ku sheegay marka aayaddii macnaheeda si fican ma fahamsana oo iska soo daliilsanaya dagaalo dagaal ma tahay un waxa la gala dagaalka un ibnu cumar baa wuxuu ku yidhi adeerow yani ibna akhi buu leeya ibna akhi ucayaru bi hadi alaayati in aayaddan laygu caayo walaa uqaatil oo aanan dagaalamin ayaa axabu ilaya aan ka jecelahay buu leeyahay min an ucayara in laygu caayo aayaddii tan horteed allah ku yidhi waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaauhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaba cadiima qofkii qof muumina dila isagoo kas u dilaaya abaarmarintiisu waa jahannamo uu galo isagoo ku waaraaya dhexdeeda allana waa uu u carooday naxariistiisana waa uu ka fogeeyey cadaab weynna waa uu u diyaariyey aayaddan suuratunisaa ku jirta in laygu caayo ayaa iiga daran buu leeyahay in tii kale laygu caayo suuratu xujuraad ahayd oo ninku uu soo daliilsaday wain taa'ifatan mim iqtatalu sababta waciidka ku soo arooray qof muslima in la dilo aad buu u daran yahay goodiga ku soo arooray waa kanaaha waa wax aada u daran jahanamo la gelaayo iyo caradii alle weliba jahanamo lagu waaraayo iyo caradii alle iyo naxariistiisii laga fogaado lacnadii ah iyo cadaab aada u weyn oo laysu diyaariyey intaas baa ka dhalanaysa qof muslin ah oo aad kasoo disho ninba haddana wuxuu ku yidhi ibnu cumar isla xadiiskii baan ku jirnaaye alla wuxuu yidhi qaatiluum xataa laa takuuna fitna la dagaalama inta fitna laga weynaayo ibnu cumar baa wuxuu yidhi qad facalnaahu waan samaynay oo gaaladii waan la dagaalanay ilaa fitnadii ay baaba'day islaamkuna wuu yaraan jiray buu leeyahay wa kaana arajulu yuftanu can diinih qofka diinkiisa laga fitnayn jiray ima an yaqtuluuhu ama wayba dili jireen aw yuuthiquuhu ama way xabisi jireen oo waxay xiri jireen xataa dahara alislaamu ilaa islaamkii uu ka sara maray walam takun fitnatu fitnaduna ay meesha ka baxday markii ninkii uu arkay inaanu ibnu cumar warkiisa yeelayn yuu sheeko kale u bilaabay haddana wuxuu yidhi famaa qowluka fii caliyin cumaan war cali iyo cusmaan horta maxaad ka aaminsanta ile fitankii waagii cali bin abi aalib dhacay yani cusmaan dilkiisii la dilay yaa sababaheeda ka mid ahaa oo maaragtay saxaabada qaarkood ay yidhaahdeen ha loo gargaaro cusmaan waa la dulmiyey oo ha laga qisaasto oo ha lasoo qabto kuwii maaragtay dulmiyey taasa marka halka mushkiladu halkaasi ka dhacda markaasuu sheekada halkaas la aada marka ninkani ibnu cumar bu wuxuu ku leeyahay oo cali o cuthmaan maxaad ka aaminsanta bal ka waran markaasa ibnu cumar wuxuu yidhi de cuthmaan allaa cafiye idinkuna waad dhibsateen inuu alla cafiyo aayaddii suurata al cimraan buu ishaarayaa walaqad cafa allahu canhum alla uu yiri de calina waa ina adeerkii rasuulka sal ll ly slam waana wiilkii gabadhiisa qabay yani inantii uu dhalay qabay gurigiisuna waa kan oo waad u jeedaan yani cali idinkaba dheeruu leeyah cali waa noolaa waagaas saciid ibnu jawheer baa waxaa laga wariyey ibnu cumar baa noo soo baxay buu leeyahay annagoo doonaynaa inuu xadiis wanaagsan nooga waramo in xakiim la yidhaahdo baa soo maray markaas buu wuxuu yidhi abu cabdiraxmaan ow waa saan soo aragna ta ka hor ibnu cumar kunyadiisaasaas la dhihi jiray kunyadana qofka waa lagu weynayaa waa lagu sharfaa in kunyadiisa loogu yeero aan magacoo mujarada loogu yeero kayfa taraa fi lqitaali fitna waxaad ka aaminsan tahay in fitnada dhexdeeda la dagaalamo ibnu cumar wuxuu yidhi sakiradka umuk wahal tadri ma lfitnatu sakiradka umuk hooyadaa kuweysaya ma og tahay fitnadu waxay ta kaana muxamedu sala اlه ly slam yuqaatilu lmushrikiina wa kaana adukhuulu fi diinihim fitnatan walaysa qitaalakum cala lmulk nebigu sal ly slam gaaladuu la dagaalami jiray in la galo diinkooda ayaa fitno ahayd boqortooyadan iyo xukunkan adinku aad u dagaalamaysaan ma ahayn arinku saa ma ahayn annaga jihaadkeenu iyo dagaalkii aan gaalada la dagaalamayn beyhaqi ayaa sunankiisa ku wariyey in cabdullaahi bnu zubayr iyo cabdullahi bnu safwaan ay maalin xijiga kacbada fadhiyeen markaas ayaa ibnu cumar soo maray isagoo tawaafaya markaas baa midkood midka kale ku yidhi war ninkan nin ka fadli badan miyaad waktigan hadda jira garanaysaa ibnu cumar saxaabadii waktigaa jooga isaga ugu fadli badnaa marka nin bay waxay ku yidhaahdeen noogu yeer hadduu tawaafka dhammaysto tawaafkii markuu dhammaystay oo laba ragcana uu dukaday baa ninkii lasoo diray u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi ibnu zubayr iyo cabdullahi bnu safwaan ayaa kuu yeeraaya ibnu cumar waa u yimid cabdullahi bnu safwaan baa wuxuu ku yidhi abu cabdiraxmaan ow maxaa kuu diidaaya inaad amiirulmu'miniinka aada la mubaayacooto ibnu zubayr buu ka wada oo reer xijaaz iyo reer ciraaq iyo reer shaamba waa ay la mubaayacoodeen markaasuu ibnu cumar wuxuu yidhi wallaahi laa ubaayicukum waantum waadicuu suyuufikum calaa cawaatiqikum tasababu aydiikum min dimaa'i lmuslimiin anigu idinla mubaayacoon maayo idinkoo seefihiinna deegta saartay oo gacmihiinna ay ka daadanayaan dhiiggii muslimiintu sunankii weynaa ee bayhaqi waxaa lagu wariyey in la yidhaahdo saciid ibnu xarbi alcabdi uu yidhi ibnu cumar baan la fadhiyey masjidulxaraam oo kacbadii ah waqtigii ibnu zubayr waxaana markaa xukunkiisa ku hoos jiray yani ibnu zubayr xukunkiisa waxaa ku hoos jiray madaxdii khawaarijta naafic ibnu lasraq iyo catiya ibnu aswad iyo najda waa najd alxaruuri kii ku magac dheer ah markaas bay nin dhalinyaro ah usoo direen ibnu cumar waxay ku yidhaahdeen maxaa kuu diidaya inaad ibnu zubayr la mubaayacooto oo amiirulmuminiin ah markaas buu wuxuu yidhi ibnu cumar wallahi maa kuntu liucطiya baycatii fi furqatin walaa amnacaha min jamaaca anuu baycadeyda dhiibi maayo oo bixin maayo iyadoo ay jirto in muslimkii iskhilaafsan yaho fitno ka dhex taagan tahay lemowiintii yaa weli shaam meel kamida ku baaqi aha oo ibnu zubayr marka diidan iyagaana hadda mulkiga uga horeeya mogta marka iyadoo furqa ay jirto oo fitna ay jirto oo muslimka dhexdiisa ishaysto dee anuu bayca dhiibi maayo markase laysu yimaado anuu baycada diidi maayo ninkay muslimku ay doortaan markii cabdilmalik ibni marwaan isagu xoog ba ku qabsadee arrinkii uu isugu duba dhacay oo xukunkii isagu la wareegay oo dadkii wada ateeceen ayuu waraaq baycaa markaa u diray u yiri maaragtay waan kula mubaayacoonaya marka fitanka saxaabadu way necbaayeen waanay diidanayeen bukhaari wuxuu saxiixiisa ku wariyey in abulminhaal uu yiri waqtigii ibnu ziyaad ayaa waxaa shaam ka soo baxay buu ku leeyahay marwaan dee waa umowiintii uu mogta marwaan ka soo jeeda ibnu zubayrna maka ayuu ka soo baxay quraaduna basray ka soo baxeen oo ka soo dhaqaaqeen markii arrimahaas ay dhaceen yaa aabbahay aada u murugooday buu leeyahay abuminhaal baa leh abuminhaal baa wuxuu leeyahay aabbahay aada buu u murugooday markii arrimahaas ay dhaceen markaasuu wuxuu yidhi intariq laa abaa laka na soo dhaqaaji buu yidhi ninkan aan aadne oo asxaabta rasuulka sal l ka mid ah abuu barza alaslami buu ka wadaa markaas lana soo dhaqaaqay buu leeyahay aabe oo aan u soo galnay abuu barza gurigiisa isagoo jooga meel sare ayuu saarnaa maalin aada u kulna way ahayd markaas baan la fadhiisanay markaasaa aabbahay warkii ka dhuray oo ka dalbay oo yidhi abuubarzow ma waadan u jeedin waxa dhacaya waa fitnooyin meel kasta maaragtay camimay warkii ugu horreeyey ee uu abuubarza ku hadlay wuxuu ahaa allah ayaan uga ajar raadsanayaa inaan noqday mid u caraysan qolooyinkan qoraysheed carabay xaalad xun baad ku jirteen wakhtigii jaahiligii waad yaraydeen dullina waad ahaydeen waad liidateen baadina waad ku sugnaydeen allah islaamkan idinku badbaadiyey iyo nebi moxamed sal alla ly slama oo kor buu idiin qaaday ilaa meesha hadda aada joogtaan aada gaarteen adduunyada ayaa dhexdiina fasahaadisay ninkaas shaam jooga oo marwaana wallaahi adduunyo unbuu u dagaalamayaa ninkaa maka joogana adduunyo unbuu u dagaalamayaa kuwa idinka idinla joogana oo quraa'da aad ku magacaawdaan adduunyo un bay u dagaalamayaan markii uu qofna dhaafi waayo buu leeyahy marka amulminhaalkii baa hadlaya mogta ayaa aabbahay ku yidhi maxaad nafaraysaa hadda markaasuu wuxuu yidhi waxaa dadka ugu wanaagsan qolo ay caloolahoodu ka maran yihiin xoolaha dadka yani xaaraanta iska ilaaliya dhabarkooduna dhiigga muslimiinta uu khafiif ka yahay oo aanu dhiig muslim cuslaynayn marka dhiigga muslimka iska ilaaliyu leeyahy xoolahoodaba marka xadiidka bukhaari baa wariyay saan soo sheegnay bilowgii bayhaqi baa sunankiisa wuxuu ku wariyey isaguna marwaan ibnu xakam baa wuxuu ku yidhi nin ayman ibnu khuraym la yiraahdo war mawaadan nala dagaal gelayn yani maad nagu taageertid buu leeyay dagaalka aan ku jirno markaas buu wuxuu yidhi ayman baa hadlaaye aabbahay iyo adeerkay baa badar ka qayb galay anigana ballan bay ila galeenoo waxay igu yidhaahdeen qof laa ilaaha ila allaahu leh hala diririn marka marwaanow haddii aad ii keento damaana qaad inaan ka badbaadayo naarta waan kaala qayb qaadanayaa dagaalka markaasuu yidhi war naga tag balaaga kugu dhacday ninkii waa iska baxay waa ayman moogtahay nin gabyaana wuu ahaa marka eetixdanuu marka tiriyo wuxuu yidhi walastu biqaatilin rajulan yusallii clى sulطaani aakhara min qurayshi lahu sulطaanuhu wacalaya ismii macaada allahi min jahli watayshi aqtulu muslima fi gayri jurmin falaysa binaaficii maa cishtu cayshii wuxuu leeyahay anuu nin dukanaya oo muslin ah dili maayo oo u dili maayo nin kale madaxtinimadiisa oo reer qureysheed ka mida madaxtinimada isagaa iska leh dembiguna anuu igu haraayaa allan ka magan galay jaahilnimo iyo fudfudayd ma qof muslimaanu iska dilaa isagoon dembi gelin iyo anfici mayso inta aan noolay noloshaydu yani hadaan haddii aan qof muslima dilo sababtoo ah noloshii baa cariiri kugu noqonaysa amaashaadii wanaagsanaydna maba kugu filnaba wax janno lagu geli karo ma noqonayso sababtoo dhiiggaas yaa maaragtay fuuqsanaya xadiidkii ibnu mascuudna wuxuu ahaa oo sheekh albaani u tasxiixiyey wuxuu leeyay rasulka sal slm wuxuu yidhi yajiiu rajulu aakhidan biyadi rajuli nin baa imaanaya isagoo nin kale gacanta haya fayaquulu yaa rabbi rabbigayow haadaa qatalanii kani waa i dilay waa aakhiro ma ogtahay sida xadiis qaarkood ay tilmaamayso waxa dadka dhexdooda la kala xukumayo waxa ugu horeeya dhiiggii la kala galay marka ninkan waa i dilay allow markaas allow wuxuu leeyahay lima qataltahu maxaad u dishay iyadoo alla aanay waxba ka qarsoonayn fayaquulu qataltuu litakuuna alcizatu lak waxaan u dilay in adiga sharafta ay kuu sugnaato waa dagaalkii xaqa ahaa ama haddii kale maaragtay qisaastii xaq ahayd oo kale waa fayaquulu wuxuu leeyay alle fa inahaa lii cizadii anaa iska leh wayajiiu rajulu mid kalea imaanaya aakhidan biyadi rajuli nin kaluu gacanta hayaa fayaquulu wuxuu leeyay ina haadaa qatalanii ninkani waa uu idilay fayaquulu allahu lahu allah wuxuu ku leeyahay kii wax dilay lima qataltahu maxaad u dishay fayaquul wuxuu leeyahay litakuuna alcizatu lifulaan in sharaftu ay u sugnaato hebel marka hebel buu u dagaalamayay inuu axtinimo helo iyo wax lamida fayaquulu alla wuxuu leeyahay inahaa laysat lifulaan cizada iyo sharaftu hebel ma leh fayabuu biismihi markaasu wuxuu la noqdaa dembigiisii waa kii wax dilay ama kii la dilay dembigiisi buu la noqdaa marka arrinkaas arrin sahlan maaha dimaada muslimiinta oo la dhex dabaaranaayo oo la iska fududaysanaayo waa arrin aada u culus oo qofka caqiidadiisina dhaawacaaya aakhiradiisina maaragtay baabi'inaya waa in laga digtoonaadaa wabillahi towfiiq
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online